wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland oo ka duuleysa ka hortagga cudurrada ku dhaca carruurta ayaa deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ka bilowday dardargelinta tallaalka carruurta ka yar shanta sano kaas oo laga daafuray gudaha magaalada kismaayo koob iyo labaatankii disembar oo shalay ku beegneed ayaa laga daafuray wejiga saddexaad iyadoona laga soo gudbay wejigii koowaad iyo wejigii labaad oo looga faa'iideeyey carruurta ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland mudane abshir maxamed cabdi ayaa bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqi in carruurta ka yar shanta sano looga faa'iideeyo tallaalka carruurta ee ka hortaga cudurrada ku dhaca carruurta labadii rawn oo hore waa soo marnay waa ogeydankii ugu horreeyey kii labaadna waa soo marnay midkii saddexaad baan maanta hito yaan runtii daah furaynaa sidaa daraaddeed taargetka wuxuu ahaa ilaa laba boqol oo kun oo carruur soomaaliyada oo reer jubbaland ah in runtii ay helaan talaalkaas boqolkiiba lixdan iyo shan hadda waa way qaateen waxaan rajeynayaa soddon iyo shantaa dhimanna in ay ka faa'iidaysan doonaan labada rawn oo soo socota haddii ilaahay ogolaado sida saraakiisha caafimaadka ay runtii xuseen oo isguduwaha caafimaadka gobolka jubbada hoose ugu dambeeyey doctor cabdirasaaq waxaan rabnaa in caruurtaas ayada ah fursaddan hadda taagan iyo kuwa imaanayaba looga faa'iideeyo oo dee xanuunka waxaa weeye waa waxaa la yidhahdaa daaweyntiisa waxaa ka fudud oo ka macno badan in dee ka hortag lagu sameeyo sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyeedu uga horeeyaan hooyooyinka in caruurta ay keenaan goobaha talaalka ama guryahoodaba loogu imaanayaa tiimamka iyo u imaanaya oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo dee aan ajnabi ahayn oo luuqadoodii ku hadlaya inay soo dhoweeyaan way xitaa su-aalo ah oo u baahan yihiin xitaa dee wey way weydiin karaan waa ku ammaanayaa runtii tiimka shaqada wada sida quruxda badan oo ay runtii u shaqaynayaan marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed reer jubbaland in caruurtaas aan mataqaanaa fursadaha hore aanan helin in looga faa'iideeyo waxaan rajaynaynaa in tirada ayadaa oo taargetkeenaasu yahay in runtii ay runtii waafaqi doonaan ilaahay idinkiisa taasaan rajaynaynaa waxaan rabaa inaan mar kale u mahadnaqo saraakiisha caafimaadka wasaaradda qaybaheeda kala gedisan dhammaantiin waa mahadsantihiin tiimka halkan aan ugu nimid waxaan rajaynayaa in caruurtaas soomaaliyeed runtii dhammaantiin aan u mataqaanaa istaagno in talaalkaas ay helaan waxaan rabaa inaan u mahadnaqo runtii hay-adaha guud ahaan bahwadaagta la wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee jubbaland si gaara hay-adda w h o iyo unisef oo runtii kaalin muhiim ah ka qaatay barnaamijkan socdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin